بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xaqiijisay istishhaadka sheekh maxamed mira jaamac waligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib duqayn ay saliibiyiinta maraykanka kula beegsadeen duulaadka deegaanka kuuyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose waxaad barnaamijka ku maqli doontaan bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga tacsiyeeyey istishhaadka sheekha dhanka kalena lagu soo bandhigay masiiradiisa jihaadka ee qaadatay in ka badan afartan sanno qodobada kale ee caalamulyowm aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka yahuudda ah oo wajahaya dhibaato nafsi ah iyo mid dhaqaale kadib markii ay sii xoogaysteen weerarada gantaalada ah ee xuutiyiinta ay ku qaadayaan magaalooyinka yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan dowladda yukrein oo isku dayeysa inay samaysato gantaalo cusub xilli walaacay ka muujinayso taageerada maraykanka haddii trump uu mar kale la wareego xafiiska aqalka cad qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii afartan iyo siddeedaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadu thani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay istishhaadka sheekh maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib duqayn diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay kula beegsadeen duleedka deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose afar iyo labaatanka bishan jamaadu thaani haddaba bayaanka ayaa tacsi loogu diray guud ahaan dadka muslimiinta ah si gaar ah ehelka sheekha iyo asxaabtiisa dhanka kale waxaa lagu soo hadal qaaday masiirada sheekh maxamed mire jaamac oo qaadatay muddo ka badan afartan sanno oo uu taagnaa saaxada jihaadka isagoo u khidmeynaya diinta allah haddaba bayaankaas waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaarits cabduqaadir bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishhaadka hogaamiyey sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo maraykanku ku beegsaday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellada hoose hordhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
si ay ku dhahan tahay faan sharaf galadaysi iyo wafaa waxaan ummaddeena muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishhaadka sheekha mujaahidka ahaa ee moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafhur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafhurka wuuna helay wixii uu ku taamayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano u jilba xirnaa oo adeegyada diinta allah una jihaadiyey sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu hiilin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay kusoo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aanada mabaadi'da iyo nafhurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna maradsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodan isbahisyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo ridada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda in ay ku taagnaato amarka allah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesataa ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsida iyo hambalyada leh ee ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed miiro jaamac waa rugcadaa ka mida raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaalo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashameeyada taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayay caqiidadiisa waxaana ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taas oo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire ee lagu yidhi iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekh moxamed mire dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayey mideynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dad kale isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaasi ku dhiirigelinaya hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
wuxuu sidoo kale door muuqda ku lahaa musaalaxada iyo heshiisiinta la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisa wuxuu alle sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad lagu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadadkiisii la mahdiye ee xagga dacwada ah isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarneyd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah taas oo lagu magacdaray irshaadu lummah ilaa sabiili rashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko waddamada muslimiinta oo laga xoreeyey rajisiga gumaystayaasha ummadduna ku noolaato xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meeriyaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafhur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan waraac ah kaadsiimo badan xeshood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiinta u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka goyn xuska allah qofkii la fadhiistaana waxaa diiqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saalo dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagaraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana habeennimadii afar labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afar labaatanka disembar ee labada kun afar labaatanka duqeeyey si dhiiggiisu isugu bedelo nuur iyo naar waa iliis u iftiimiya dhabaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta oo maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa bedelaa nin gobeed ka ad adag balanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaadaa wiilal alla rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhaba aan jihaad ahayn ku raali noqonaynin waxaana ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hudur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos faan iyo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishhaadka hogaamiye ka mid ah hoggaankeeda iyo daaci ka mid ah ducaadeeda si gaar ahna waxaan uga tacsiyeynaynaa ehelka sheeqa qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u direynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay allaha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u direynaa walaalaha mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uhilinta diinta allah meel weliba ay ka joogaan caalamka qeybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeenada uu sheekh maxamed miire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay dariiqa jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan balow wanaag iyo kheerka oo aad isku dardaarantaan balankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiina yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan karo inaad amiirkiina u oofisaan balankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu nagu guudiyey dil iyo jab allena wuxuu noo yaboohay guul iyo shahaado waxaana arki doonaa labadaas yabooh mid ka dhab noqdaa allah wuxuu yidhi
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأتون يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeystada oo alaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo safar markii ugu horreysay ku gaaray gudaha dalka imaaraadka carabta tan iyo dhicitaankii nidaamkii bashaar al asad sida ay nashrisay saxiifadda khaliij times hakaan fidaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray magaalada abudubaay ee caasimadda imaaraadka carabta halkaas oo kulan uu kula qaatay madaxweynaha imaaraadka maxamed bin zaayid welina shirar kale ay ugu harsan yihiin wargeeska oo soo xiganaya warbaahinta turkiga iyo midda imaaraadka ayaa fadhiyadan ay dhinacyadu yeesheen ku sheegay in looga wada hadlay xoojinta xiriirka labada waddan iyo sidii loo wajihi lahaa isbeddellada xawliga ah ee ka socda gobolka loogana fogaan lahaa saamayn hor leh oo dhalata waxaa sidoo kale kulankan lagu gurfeeyey qadiyadda suuriya iyo dhicitaanka xukunkii reer asad xilli imaaraadka uu ka walaacsan yahay xukuumadda cusub ee ay soo dhisi doonaan kooxaha mucaaradka suuriya gebagabadii kulankan su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya ayaa noqotay turkiga si buuxda imaaraadka ma ugu qancin doonaa inuu aqbalo habsami u socodka kooxaha mucaaradka suuriya iyo inuu la samaysto xiriir cusub beddelka bashaar al asad mise weli abudubaay kooxaha mucaaradka waxay u arki doontaa argagixiso halis ku ah gobolka markan iyo qodobka xiga madaxweynaha yuhuudda ee aanan awoodda badan lahayn ayaa benyamin netanyahu waxa uu u diray baaq la xidhiidha joojinta dagaalka hadda socda iyo gaaridda heshiis xabad joojineed oo hor leh isagoona cabsi xooggan ka muujiya maxaabiistooda ku jirta gacanta kooxaha wax iska caabinta reer filistiin sida uu nashriyey wargeeska the times of israa'el madaxweynaha yuhuudda isxaaq hertosig ayaa siyaasiyiinta sahaynada iyo benyamin netanyahu waxa uu ugu baaqay inay ka fikiraan nolosha maxaabiista ku xihan gudaha ghaza waxa keliya ee ay ku soo furan karaanna waqti xaadirkan ay tahay in netanyahu uu sameeyo tanaasulid si dadkan loo soo daayo sida lagu warramaya madaxweynaha maamulka isugu yara israa'iil ayaa hadalkiisan waxa uu ku soo aadiyey xilli shalay ay yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin ay isdhaafsadeen eedeymo kulul isagoona midba midka kale ku eedeeyey inay soo gudbiyeen shuruudo adag oo hor istaagi kara in la gaaro heshiis degdeg ah waxaa sii siyaadaya cabsida ay gumaystuhu ka qabaan masiirka maxaabiistooda xilli dhowr jeer oo hore ay kooxaha wax iska caabinta reer filistiin ay sheegeen inay dili doonaan shakhsiyaadkan ay gacanta ku hayaan haddii yuhuudda ay sameeyaan dhaqdhaqaaq qaldan qoortana ay midida ka saaran tahay yukrain oo damacsan in iskeeda ay u soo saarato gantaallo cusub xilli wakhti xaadirkan ay ku xiran yihiin arrimo badan oo baqdan gelinaya waa qodob kale oo aan maanta dul istaag ugu samayn doonna xubinta sida ay daabacday jariiradda the ekonomist ee ka soo baxda dalka ingiriiska xukuumadda kiyef ayaa ka shaqaynaysa sidii ay dib ugu soo noolan lahayd warshadaheeda gantaallada xilli hubanti la'aan ay ku gadaaman tahay kaalmada militariya ay yukrain heli jirtay haddii mar xafiiska aqalka cad uu yimaado donald trump yukrain ayaa durbadiiba bilowday fulinta mashruuc ay ku soo saaranaysa gantaal la yidhaahdo trump beta waana mid ku soconaya xawaaraha hoose looguna talagalay inuu burburiyo difacyada dhulka ee ruushka waa sida hadalka loo dhige baqdinta soo food saartay xukuumadda faladimir zelenski ayaa lagu warramayaa in sabab ay u tahay hadallada isdabajoogga ah ee muddooyinkan dambe ka soo yeeraya trump isagoona ballanqaaday in muddo afar iyo labaatan saac ah uu ku soo afmeeri doono xurgufta kiyef iyo moscow taasoo cagsi ku ah damaca yukrain ee ah in ruushka mar kale loo garbaqabto loona fidiyo taageero la mid ah midii joe baiden iyo reer yurub ay muddooyinkan dambe u fidinayeen saamayn intee la eg ayay gantaallada xuutiyiinta ku yeesheen maamulka yuhuudda waa qodob kale oo uu wax ka daabacay wargeeska ameerikaanka ah ee new york times jornaalka ayaa ugu horrayntii sheegaya in xukuumadda benyamin netanyahu ay dhibaatooyin aanan la soo koobi karin kala kulmayso sawaariikhda sida joogtada ah uga soo baxaya dhanka kooxaha xuutiyiinta yemen waana sida uu jariiradda u caddeeya dani katrofij oo horey u ahaa sarkaal sirdoon oo ka tirsan sahayanada waxa uu wargeesku hadalkiisa intaasi ku darayaa in duqaymaha isdabajoogga ah ee ay fulinayaan maleeshiyaadkan ay yuhuudda u geysteen saamayn dhanka maskaxda ah iyo mid dhaqaale oo xooggan xilli sahaynadu ay weli wadaan weerar rafasho u muuqda oo ay kaga hortegayaan xuutiyiinta waa sida hadalka loo dhige maalmo sidaa u fog kama aysan soo wareegan kadib markii uu gumaystuhu shaaciyey in maleeshiyaadka yemen ay la geli doonaan loolan ka xooggan midkii ay la galeen ururka isugu yara xisbullah ayna soo afjari doonaan hoggaankooda sarsare sidii ay u ugaarsadeen oo kale ibraahim caqiil iyo xasan nasrullah taa beddelkeed xuutiyiinta ayaa weli halkooda ka sii wada beegsiyada iyadoona muddada uu dagaalka khaze socda ay sahaynadu badda cas iyo gudaha dhulkoodaba ay ku wajaheen gantaallo tirabeel ah oo uga imaanaya dhanka maleeshiyaadkan fadhigooda uu yahay gudaha dalka yemen innagoo markan ku sii dhow gunaanadkii xubinta aan markan soo qabta warbixin ka hadlaysa hindiya iyo shiinaha oo isku dayaya inay hagaajiyaan cilaaqaadkooda tan iyo bilowgii sannadkan sii dhammaanaya ee laba kun afar iyo labaatan sida lagu warramaya xukuumadahan ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku tilmaameen inay dib u hagaajin ugu samaynayaan cilaaqaadkooda iyadoona dib loo qaaday qaar ka mid ah ciidamadii isku horfadhiyey suhdinta buuraleyda himilaayo laakiin falanqayaasha ayaa sheegaya in kalsooni darrada u dhexaysa labadan waddan ee ugu tunka weyn qaaradda aasiya ay caqabad ku noqon karta soo celinta xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya delhi iyo biijin labadan waddan ayaa hadda sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in saamayn ay ku yeeshaan lacagta cusub ee uu doonayay inuu samaysto ururka brikes maadaama hindiya iyo baraaziil ay aaminsan yihiin in lacagtaas maamulkeeda uu bilo kadib gacanta u geli doono shiinaha guud ahaan inahaas ayaan uga baxaynaa xubinto aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda an iminkana idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo siddeedaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii siddeed iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu binxitaadi almuslimiin xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa kacdoonkii cusboonaysiinta waxaa bilowday kacdoonkii cusboonaysiinta kaasoo dagaal ku qaaday wadaaddo diimeedyada kirishtaanka iyo dadkii matalayay kiniisadda waxaana la colaadiyey wax walba oo iyaga xidhiir la leh ha noqdeen caqiido thaqaafo cilmi iyo aadaab ugu horraynna waxay colaadiyeen diinta kirishtaanka iyo wax weliba oo magac diin sheegta waxaana halkaasi ka qarxay dagaal u dhexeeya cilmiga iyo diinta kacdoon wadayaashu waxay go'aamiyeen in cilmiga iyo diinta ay yihiin laba iska soo horjeeda oo marnaba aanan heshiin karin caqliga iyo nidaamka diineedna ay yihiin laba iska soo horjeeda oo aan kulmi karin qofkii midkood qaatana uu kan kale ka tegayo midkood kii rumeeyana uu kan kale ku gaaloobayo haddii diin la sheego waxay xasuusanayeen dhiiggii loo daadiyey si wax loo barto iyo nafuustii la gooyey iyadoo loo hoggaansamayo wadaadda diimeedyada waxayna go'aansadeen inay colaad u qaadaan wadaadadaas iyo wax weliba ee ay matalaan wayna isku dardaarmeen colaadintaasi waxayna ka dhigeen wax la iska dhaxlo qoraaga dhegaystayaal markan wuxuu qalinkiisa ku qaadaa dhigi doonaa gaabistii kacdoon wadayaasha iyo kaadsiima la'aantoodii kacdoon wadayaashu ma aysan lahayn dulqaad iyo sabar ee wax ku daraaseeyaan kuna fikiraan sidoo kale ma aysan lahayn xasiloonni caqligooda iyo ijtihaadkoodu ma uusan gaarin heer ay kala saaraan diinta iyo dadka hoggaanka ka ah diinta misena danahooda u adeegsanaya iyo inay kala saaraan mas-uuliyaadka iyo ballamaha ka dhalanaya diinta iyo waxa u noqonayo wadaadada kiniisadda ee u saaxiibka ah jahliga dulmiga iyo tusaalaha xun laakiin nacaybka ay u qabeen wadaaddo diimeedyada iyo degdeggii ku jiray ma uusan u saamixin in si qoto dheer ay u eegaan arrinta diinta oo ay kaadsiimo u sameeyaan mana aysan ahayn kuwa jecel runta iyo inay isku naseexeeyaan taasoo ku xambaaraysa inay si qoto dheera u eegaan diinta islaamka ee ay ummadihii la casriga ahaa haysteen diinta oo ka saaraysa dhibaatada haysata sida uu allaah qur-aankiisa ku leeyahay الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون laakiin kacdoonkii jaahiliyada iyo xeendaabyadii ay sameeyeen dagaaladii saliibiga ee dhex maray galbeedkii kirishtaanka ahaa iyo barigii muslimiinta ahaa iyo dacaayaadkii kahanada iyo wadaadadiimeedyada kirishtaanka ay ka fidinayeen diinta islaamka iyo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo inaysan isku mashquulin waxbaaridda iyo mudaalacada iyo iyagoo aanba wax dana ka lahayn aakhiro iyo waxa ka dambeeya geerida intaasoo lagu daray kagaabiddii ay ka gaabiyeen muslimiinta faafinta diinta islaamka intaasaan soo sheegnay ayaa ka hor istaagtay kacdoon wadayaasha inay ku soo noqdaan diinta islaamka xilligii ay ugu baahida badnaayeen waxaa dhacay wixii laga digayey galbeedkuna wuxuu u jihaystay dhanka maadiyadda iyo wax weliba oo kelimaddaasi macno ahaan soo hoosgalaya ha noqoto aragti caqliyad akhlaaq bulsho cilmi aadaab iyo xukun markii hore waxay ku bilaabatay si daah uu ku jiro laakiin markii dambe awood ayay u yeelatay laakiin markii dambe awood ayay yeelatay culimmadii falsafadda iyo dabiicaddana waxay caalamka u eegeen inuu yahay adduun uusan jirin cid abuurtay cid ka talisaa iyo cid maamushaa iyo inaysan jirin awood ka dambaysa dabiicadda maadaduna tahay waxa adduunka maamulaya ugu dambayntii waxay arrintaasi ku biyo shubatay in ay wax weliba inkiraan iyo inay diidaan wax kasta oo aan la dareemi karin ama la taaban karin taas waxaa ka dhalatay in rumaynta allaah la rumaynayo ay noqoto wax aan maangal ahayn caqligana uu diidayo cilmigana uusan aqbalayn inkiraaddaasina muddo dheer ma aysan sii jirin cadaawadda ay diinta u qabaanna si cad uma aysan muujin laakiin manhajkii fakarka ee iyagu ay doorteen iyo go'aankii ay qaateen ma ahayn mid la jaanqaadi kara diinta diinta ku taagan iimaanka qaybka uu aas-aaskeedu yahay waxyiga nubuwada intaas oo aan soo sheegnay ma aha wax la taaban karo ama la qiyaasi karo iyaguna maalinba maalinta ka dambaysa waxaa ku sii siyaadayay shakiga ay ka qabaan caqiidada diinta qoraaga dhegaystayaal markan wuxuu ka hadli doonaa ciidankii maadiga iyo ducaaddiisii waxaana uu leeyahay waxaa istaagay qoraayaashii suugaanyahanadii macallimiintii bulshadii iyo siyaasiyiintii ku sugnayd meel kastooo ka mid ahayd yurub si ay u soo bandhigaan suuradda maadiga dadkana ugu qurxiyaan xumaanteeda iyagoo akhlaaqda u fasiraya qaab maadi ah siyaasiyiinta uu ka mid yahay mikaweli alfaronsawi waxay mar hore ku dhawaaqeen in la kala saaro diinta iyo siyaasadda iyo in akhlaaqda loo kala saaro mid bulsho iyo mid shakhsi ah waxayna go'aamiyeen diinka hadduu yahay mid lama huraan ah inuu noqdo wax shakhsi ah oo aysan habboonayn inuu soo galo arrimaha siyaasadda iyo dowladda iyo in dowladda ay ka muhiimsan tahay wax walba iyo in kirishtaanka uu yahay mid looga baahan yahay nolosha dambe ee aakhiro dadka wanaagsan iyo kuwa ahludiinka ahna inaysan dowladda waxba ku soo kordhinayn laakiin ay u faa'iidaynayaan kiniisadda maadaama ay u hoggaansamayaan axkaamta diinta umuradana waxaa waajib ku ah inay ku dhaqmaan dhaqanka dawacada oo kale oo aysan ka xishoon burinta ballamaha beenta khiyaanada qishka nifaaqa haddiiba arrintaasi ay dowladda dan ugu jirto dacwadaasina way najaxday waxaana saaciday cawaamiishii waddaniyadda iyo qowmiyadda
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii siddeed iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo balan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مالح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى